Dowladda hoose ee degmada Qardho ayaa banneysay waddooyin waaweyn ah oo ku yaala duleedka magaalada Qardho kuwaasi oo loogu talagalay mustaqbalka dhow in la isticmaalo shaqadan ah ayaa loo isticmaalay gaadiidka wax lagu xaaqo iyo kuwa qaado carrada waxaana goobjoog ka ahaa bannaynta waddooyinkan maamulka degmada Qardho iyo laamaha ammaanka ee magaaladaasi guddoomiyaha degmada Qardho Cabdi Saciid ayaa ka warbixiyey shaqadan ah ay qabteen maanta waxaan joognaa koonfurta magaalada Qardho ex kantaroolkii hore halkaas oo aan ka samaynaynay wadooyin toombalaan ah oo aan ugu talagalnay mustaqbalka magaaladu halka markay soo gaarto in ay wadooyinkii la mari lahaa baabuurta iyo bini'aadanka iyo biyuhuba ay mari lahaayeen nodaan wadooyin kala duwan baan samaynay oo cabiradoodu labaatan shan iyo toban ay yihiin wadooyinkaas oo runtii halakan ka soo saaray meel aad u wanaagsan ujeeddadaan ka leenaha waxay tahay meel kastoo magaalada ku fidayso inaan usii samayno dhulkii magaalada ku fidi lahayd oo dhulkaas oo ah dhul wadooyinka isu hagaagsan yihiin si hadhow iyadoo toombalaan leh oo qorshaysan loo dego ujeeddada waa intaas waddooyinkanah ayaa door weyn ka qaadanaya bilic soo celinta degmada qardho gaar ahaan dhulka dhismaha magaalada ay ku sii faafayso